duqa magaalada minneapolis betsy hodges iyo taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska ee magaaladaasi ayaa goordhow ku qabtay magaalada minneapolis shir jaraa-id oo wada jira oo ay ku faahfaahiyeen kuna sii daayeen magacyada laba sarkaal oo iyagu loo tiirinayo ku lug lahaanshiyaha dilka haweeney australiyan asalkeedu uu yahay laguna magacaabi jiray justin demond oo lagu dilay habeenkii sabtida magaaladaasi minneapolis shirkaasi jaraa-id waxaa warbixintan nooga soo akhriyay hay-adaha dambi baarista ay soo saareen sidoo kalena goobjoog ah wariyahayaga magaalada minneapolis iyo guud ahaanba gobolka minnesora maxamuud mascade oo haatanba khadka telefoon kasi toose ugu jira maxamuud ma i maqashaa
zahra si wanaagsan hay-adda dambi baarista ee gobolka minnesota ee magaceeda loo soo gaabiyo b c a ayaa xalay baahisay in magacyada labadii askari ee ku lugta lahaa dilkii haweeneyda cadaanka iyadoo habeenkii sabtida ee axaddu soo gelaysay lagu dilay magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ay kala yihiin maxamed nuur oo booliiska ka mid ahaa kow iyo labaatan bilood iyo matthew harry oo booliiska ka tirsanaa waa booliiska minneapolis ee muddo hal sano ah hay-addu waxay sheegtay in haweeneyda la dilay ay u dhimatay xabadda oo caloosha kaga dhacday hay-adda dambaaristu waxay sheegtay inay wareysatay goor hore oo shalay ahayd matthew harity laakiin uu maxamed nuur diiday inay wareystaan dambi baarayaashii ka socday hay-adda b c a garyaqaanka maxamed nuur ma caddaynin goorta iyo haddiiba uu wareysi suuragal noqon karo ayaa qoraalka hay-adda kasoo baxay lagu yidhi sida lagu sheegay baaritaanka hordhaca hay-adda dambibaarista ee b c ay samaysay harity iyo nuur waxay ka jawaabayeen telefoonka xaaladda deg deg ee nine oneka loo yaqaano oo ay soo dirtay haweeneyda dhimatay oo sheegaysay in meesha ay ku nooshahay agteeda uu ka dhacay faldambiyeed harity ayaa gaariga waday halka maxamedna uu dhinaca kale fadhiyey kursiga dadka caadiga loogu talagalay marka ay goobta soo gaareen sida warbixinta lagu sheegay ayaa harity waxa uu maqlay dhawaq uu ka naxay oo argagax geliyey wax yar kadibna waxaa dhinaciisa kasoo wareegtay haweeneyda dhimatay oo dhinaca daaqadiisa soo istaagtay kadibna sida uu sheegay harity waraysiga uu siiyey hay-adda dami baarista xabad ayuu furay nuur sidaasina waxaa ku dhimatay gabadha justin daymond waxaa warbixinta sidoo kale lagu sheegay in labada nin ee booliiska ay gaariga ka degeen iyagoo isku dayey in ay caawiyaan qofkan dhintay sarkaalkan baaritaanka lagu sameynayey hay-adda damibaaristu ay baaritaanka ku sameynaysay waxaa kaloo uu sheegay in ay goobta ku arkeen qof dhalinyaro ah oo cadaana oo da-diisu ay udhexeyso toban iyo sideed sano ilaa iyo shan iyo labaatan sano kaasi oo hadda hay-adda damibaarista iyo weliba hay-adaha gobolku ay dalbanayaan in uu la soo xiriiro waxaa damibaarista si warar dheeraada looga ogaado shirka jaraa-id ee aada xustay oo goor dhaweed lagu qabtay magaalada minneapolis waxaa goobjoog ka ahaa sida aad sheegteen haweeneyda gobolkan ka ah duqa magaalada waxa ayna si xanuun badan uga hadashay sida ay uga xun tahay geeridan ku timid gabadhan la dilay sidoo kale waxa ay warbaahinta la wadaageen warkan aan hadda sheegnay ee hay-addu ay soo gudbisay oo ay sheegeen in ay iyadu ka codsatay in hay-addu damin baaris ku samayso marka wax intaa ka dheer oo faahfaahsan kama aysan bixinin ama shirka jaraa-id laguma sheegin waxaana la sheegay in baaristu weli ay socoto isla markaasina ay rajeynayso in jawaabo dheeraada loo helo su-aalaha ay dadku isweydiinayaan ee la xiriira sida wax u dhaceen maxaa ku kalifay in sarkaalka maxamed nuur ee dilka geystay uu toogashada geysto maxay ahayd sababta ay arrimahan oo kale arrimahani u dhaceen su-aalaha marka faraha badan ee la iska weydiinayo waxa ay tiri duqa magaaladu weli jawaabo cad looma helo sida looma hayo sida aad adinku doonaysaan si lamid ah ayaan inaguna u doonaynaa inaan jawaabo dhamaystiran helno taliyaha taliya ku-xigeenka booliiska analo isaguna goobta ka hadlay waxa uu sheegay in weli baaritaanku uu socdo isla markaasina wax ka baxsan inta hay-adda dambaarista b c edu ay soo sheegtay in ka badan inaanay bulshada la wadaagi karin markastoo ay helaan wax dheeraada oo soo baxana ay la wadaagi doonaan dadka waxaa kaloo xusid mudan in duqa magaaladu ay sheegtay in ay la hadashay ninka ay isku doonanaayeen gabadhan justin daymond iyadoo uga tacsiyeysay geeridan ku timid gabadha uu doonayay inuu guursado sidoo kalena waxay sheegtay in ay la kulantay oo ay la shirtay communitiga soomaalida ee gobolka minnesota oo ay arrimahan isla soo qaadeen inkastoo aanay faahfaahin ka bixin waxyaabaha ay ka wada hadleen inkastoo ay xustay in ay codsadeen communitiga soomaalidu in maxamed nuur si ka badan sida loo baaray nimankii hore ama booliiskii hore ee gobolkan wax ku dilay si ka duwan inaan loo baarin oo cadaalada la raaco marka ilaa iyo hadduu sheekadu baaritaanku wuu socdaa zahray lamana oga halka uu ku dambayn doono iyo goobta uu soo gabagaboobi doono iyo faahin faahinta dheeraadka ah ee laga heli karayo sida wax u dhaceen oo dabcan ah su-aal taagan maxaa keenay in maxamed nuur uu xabadda ku furo gabadhan aad baad umahadsan tahay maxamuud wariyaha v o e da ee magaalada minneabolis ayuu kaasi ahaa maxamuud mascade oo khadka telefoonka si toosa ugu jiray goordhow markii uu soo gabagaboobay shir jaraa-id oo ay wada qabteen maamulka magaalada minneabolis iyo hay-adaha dambi baarista ee gobolkaasi dhinaca kalena soomaalida ku dhaqan gobolka minnesota ayaa walaac xoogan ka muujiyey falka dilka ah ee lagu eedeeyey maxamed nuur inuu u geystay justin daymond oo kuwii afartan jir ahayd qaar ka mid ah hogaamiyeyaasha bulshada soomaalida gobolka ayaa sheegay inay heleen hanjabaadiyo loo soo diray oo iyaga ka dhan ah saare cabdi axmed oo xiriiro dhinacyo badan laleh la samaysay dadka deegaanka ee soomaalida minneabolis ayaa warbixintan ku eegeysa qofkii uu ahaa sargaalka dilka loo tirinayo iyo wararkii ugu dambeeyey ee dhacdadaasi
walaac xooggan ayaa soo food saaray bulshada soomaalida ah ee ku dhaqan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka tan iyo markii ay soo baxday dilka haweeney koob iyo afartan jira oo asal ahaan kasoo jeeda australia oo toogashadeeda lagu eedeeyey askari booliis soomaali maraykan ah oo isaga iyo saaxiibkiis ay gurmasho ugu tageen haweeneydaasi markii ay taleefon usoo dirtay qaybta booliiska ee ay ka shaqaynayeen gudoomiyaha hay-adda confederation of somaali community ee gobolkaasi maxamuud nuur ayaa waxaa loo soo diray hanjabaado bareera oo loogu sheegay in soomaalida ay yihiin dad xun islamarkaasina dilkan ay ka midaysan yihiin facebook baa message laga soo diray la oranayo maaragtay ummadda soomaaliyeed dad xun yihiin oo ka hadlayaan faale xun ka bixinayaan sidoo kale emailna waa lisoo diray dhowr nidaam baa lagala soo xiriiray siyan ahaan oo hay-adan matalayo loo soo diray ma aqoonsato cidda kuusoo dirta marka hanjabaadaha ma magacooda maba qarinayaan waa dad la garanayo qaarna waxay ka shaqeeyaan ilaa california qaarna waxay kasoo waceen washington state uma malaynayo maaragtay dadka darisan lanahay oo gobolka minnesota inay ficil noocaas sameynayaan laakiin dadka oo dibadaha jooga ama meelo kale maaragtay ba ay lasoo xiriiray shaksiyan ahaan intaan hadda aan aqoonsaday emailadii iyo
ilaa hadda marka booliisku ma u sheegta ma la xiriirtay in waxaan dhibkan uu kusoo gaaraya booliiska dabcan weli umaan gudbinin waxaan rajeynaya inaan guud ahaan wixii dhan aan soo duduugo ilaa beritaan u gudbiyo booliiska sifa maaragtay baaritaan u sameeyaan iyo sidii loo soo qoray jaraaidka lagu soo qoray star tribune booliiska naftooda kuwa soomaaliga ah oo matalaya minneapolis guryahooda loogu tegayo iyaga naftooda maaragtay si gaar ahaan baa loogu tegayaa oo su-aalo la weydiinayo ay ka codsadeen mediaga inay siiyaan maaragtay privacygooda lasoo faragelinin howshan ay tahay howl oo dowladda baaritaankeeda iyo arrimaheeda maaragtay ay fulinayso laakiin si shaksiyan ahaan booliiska oo matalaya magaalada minneapolis ama soomaali ha noqdo ama qof kale ha noqdo inay siiyaan maaragtay privacy ama si gaar ahaan in loo taxgeliyo haddaba sida loogu eedeynayo haddii uu ugu soo baxo dembigan maxamed nuur oo ah nin asal ahaan kasoo jeeda soomaaliya inuu geystay falka dilka haweeneydani lagu magacaabo justin diamond oo iyadu ah haweeney australiana maxay tahay waxa bulshada oo dhan loogu saari karo dembigaasi amaba uu raad ugu yeelan karo intisaar cali firin waa sharci yaqaan ku shaqayso dembiyada dilalka waxa ay ku nooshahay gobolka texas magaalada houston waxaan aada yaro dhici karta inuu yahay maxamed boolice officerkaasi inuu yahay nin soomaaliyeed kasoo jeeda immigrant family oo dee yimi waddanka aan ku dhalanin oo yimi isagoo weyn muslin ah nin madowna ah waxaa kaloo kayskan uu ku kaga duwanaanayaa kaysaska kale had iyo jeer boolice officerada maraykan lagu arko inay sameeyaan victimka ayaa doorkan wuxuu yahay qof cad halka uu ka ahaan jiro qofka dhibanuhu uu ka ahaan jiro qofka dhibka gaara camal qofka dhibanuhu qofka uu ka ahaan jiro qof madow laakiin dadka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inay investigationka uu socdo oo aanay ahayn in laga hordhaco arrinkan ilaa iyo la arko inuu yahay arrinkan in lagu sameynayo inaanu sidii procedureka u ahaa aanu aanu marahaynin inta laga yaqaana sarkaalkan booliiska oo ah nin asal ahaan ka soo jeeda soomaaliya ayaa dhowr iyo soddon jir ahaana aabba leh caruur ay hooyadood kala tageen dhowaantan waxa uuna ku soo biiray booliiska gobolkaasi sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii markaasi oo si weyn looga soo dhoweeyey gobolka si loo helo sarkaal booliis ah oo soomaali ah oo dadka soomaalida ee gobolkaasi dadka lagada tirada badan yahay iyagu ugu tirada badan si weyn ay usoo dhoweeyeen maadaama uu yahay shakhsi soomaali ah mar kale guddoomiyaha hay-adda confederation of somaly community ee gobolkaasi ayaan weydiiyey waxa bulshada gobolkaasi ay ka yaqaaneen sarkaalkan ilaa iyo haatan sida dadka badanaa ku tilmaamayan wuxuu ahaa qof maaragtay fiican oo xumaan lagu tilmaamin laakiinse warbaahinta waxyaalo badan bay maaragtay soo sheegeen oo kamid ah maaragtay inuu saddex dacwo ay ku furneed mid oo kamid ah oo settlement isla gaareen baan umalaynayaa laakiin wixii guud ahaan ay ka sheegeen waa saddex jeer baa lasoo dacweeyey laba maaragtay complaina ilaa hadeertaan xaal lagama gaarin arrimo badan oo shaksi ahaan iyo noloshiisii ay kasoo warbixiyeen waa iska jiraan keeska maxamed nuur ee dilka haweeneydan australiyaanka ah ayaa markii uu soo baxay si ka duwan keesaskii horey loo arki jiray ee dilalka ka dhici jiray gobolka ee la xiriiray booliiska iyo dad shacab ah waxa uu noqday kiis abuuray walaaceeda taasi oo ah maxamed nuur oo kasoo jeeda bulshada laga tirada badan yahay ee gobolkaasi asal ahaanna soomaali ah oo muslin ah oo aan ku dhalan waddankan inkastoo da-yar uu ku imaaday iyo sidoo kale haweeney aanan hubaysnayn oo la leeyahay falkani dilka wuu u geystay kolley waa qof walba ka murugisan yahay oo dilkii loo geystay haweenadaas mar walba waa booliiska hadday dil u geystaan shaksi ama
waxaa xusid mudan in guud ahaanba hogaamiyaasha soomaalida ee gobolkaasi ee maraykanka ah ay dhammaantoodba dhaleeceeyeen falkan ilhaan cumar oo ah xubin ka mid a aqalka wakiilada ee gobolka minnesora ayaa ku cambaaraysay falkan barteeda twitterka ee xiriirka bulshada si lamid ah soomaalida kale ee ku dhaqan gobolkaasi falalka dilalka noocan oo kaleeta ah ee dhex mara sarkaal booliis iyo qof shacab ah oo aan hubaysnayn ayaa had iyo jeer waxa uu dhex maraa dadka madowga ah ee maraykanka iyo saraakiisha booliiska waxaana xusid mudan in falal horay uga dhacay dalkan sannadihii ugu dambeeyey inay abuureen rabshado dhaliyey in dad hor leh ay ku dhinteen aaday umahadsan tahay warbixintaasina waxaa noo diyaarisay soona jeedinaysay waryaheena sahare cabdi axmed